haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington saare ciila nuur ayaa inoo haysa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan haddii aynu ku bilowno toddobaadkan barnaamijkeenna caweyska washington alexander shekof oo la sheegay inay soomaalidu ula baxday yuusuf caanageel waa nin ruush ah balse ku hadla af soomaaliga oo dhowaanta uu magaalada nairobi kula kulmay waryaha v o eda yaasiin ciise wardheere alexander shukof oo ay soomaalidu u taqaano yuusuf caanageel waxa uu ka mid yahay ergada hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ee i c r c fadhigeedu yahay magaalada nairobi gaar ahaanna ergada soomaalida ugu horrayntii maraan nairobi kula kulmay waxaan weydiiyey alexander bal waxyaabaha ku dhiirigeliyey oo uu u doortay inuu af soomaaliga barto isagoo arrimahaas ka jawaabayana waxa uu yidhi way waad mahadsantahay waxaan baranayaa afka soomaaliga muddo saddex sano iyo bar waa su-aal aad u fiican runtii af soomaaliga barashada afka soomaaliga ayaan bilaabay kadib markii dalka ruushka aan kula kulmay nin ruusha oo ku taxasusay cilmi baarista afka soomaaliga waa nin waa calin aad u weyn oo dadka dad soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan ninka magaciisa waa george capchits waa kadibna ninkii ayaa noqday macalinka macalinkii ee afka soomaaliga isaga ayuu igu dirigeliyey inaan bilaabo barashada afka soomaaliga gabadda magaceeda waa zoya waa gaba ruusha oo muddo deer ka shaqayn jirtay idaacadda moscow labaduba waxaan u gartay inay yihiin dadka af soomaaliga aadka u yaqaana oo macalimiinta ku ahaa sah sah weeye meelaha aad tagtay ilaa iyo hadda si afka aad u sii horumariso iyo dadka soomaalida aad la kulantay bal wax iga sheeg kii sanadkii lasoo dhaafay ayaan soo booqday magaalooyin kala duwan hargeysa ayaan tegey burco ayaan tegey berbera ayaan tegey mar kale una kula kulmay dad badan oo soomaaliyeed dadka qarqooda ayay ayay noqdeen asxaabta wanaagsan marka waxaad wax iga sheegtaa bal inta ilaa iyo haatan mahmaahayaha hal iyo labo aad baratay waxaa jira mahmaa fara badan oo soomaaliyeed oo aan jecelahay waxaa weeye hubsinimo halba la sistaa kii kale waxaa weeye raag waa shaah dumarna waa sheeko aad baan u jecelahay mahmaadan
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha uu marti noogu yahay cabdinaasir macalin caydiid qaybtii hore ee waraysigan waxaynu toddobaadkii hore ku maqalnay cabdinaasir oo af carabi ku heesaya islamarkaana inoo sheegay in bilowgiisii fanka iyo tumista kabanka soomaalida uu ahaa sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii islamarkaana cabdinaasir oo ka yimid waddamada carabtu af soomaaligu uu xilligaasi ku adkaa amaba ay yarayd siduu u fahmo heesaha soomaalida inkastoo fanaaniin waaweyn oo caana oo soomaaliyeed uu heesahooda muusigyo kala duwan u tumay muddo yar kadib cabdinaasir wuxuu noqday hal abuur tiriya amaba hal abuura heesaha soomaaliga bal qaybtan labaad uguna dambaysa waraysigii uu dhowaanta la yeeshay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaynu halkaa kaga sii amba qaadi doonaa innagoo dhegaysan doona heese dhowra oo uu hal abuuray cabdinaasir iyo kuwa uu laxanka iyo muusiga saaray halkaa marka laga gudbo lix iyo sideetankii iyo wakhtigaasi duruufo wakhtigu markaa dalkaa galay dalku galay oo ahaa dagaalo iyo wakhtigaasi qax ka dhacay Een, adigu marka halkaad ku sugan anu hargeysan ku sugnaa oon ku dhaawacmay maalintii eh, saddexaad halkan dalka ku dhacay ku dhaawacmay madaxa i gaari anoo dhaawacana waan waan- waan waan waan qaxnay mugti waay een, waxaan xasuustaayo dadka runtii aada u jecel ka mid ahay heeso badan oo uu axmed gacayti yuusuf allah u naxariista uu qaado Een, iyana waxaa xusid mudan saara halgan heesaad u tuntay bal heesahaas iyaga horta walaal waxa weeye een, kolka hore aan mugti masiishin baanahay midhaha qabitinkoodu aada buu igu adag yahay mugti waxaa laga yaabaa hees inaan aan tumayo heestaa midhahaas inaan dhagahaygu la socon laakiin miidiga iyo codkaa baxaya dhagahaygu ay ku mashquulsan yihiin Een, heesta haddaan laxameeyana heesta beedka hore aan laxameeyo eh, beedka labaadna inaan gelin buux yahay ayaa dhici karta mogti warno markaad laxankata hore saarto inta dambe waxaad uga tegaysaa qofkii ereyada isagaa qaybaya mugti adigu laakiin gelimis midhi waxa ahay
waay waxaan xasuustaa heesta gacmada hay jirno kale Axmed- ay- ay- uu qaado axmed gacayte iyo heesaha muusikadooda maxaad ka xasuustaa iyo dulmiga caashqa ka daayo waa miskin midhi ma hayo laakiin waa- waa- waa- dadka muusigan maqashiin doona dulmiga caashaqa kada waayahay oo axmed gacayte yuusuf alla naxariisto Een, waxaan ogahay heesaha waad samaysaa inna heesaad ka xasuuto kuwii aad samaysa Een, haa oo anigu aan leeyahay midhaha iyo waxaa haa waxaa ka mid ah hees la- een, hees layidhaha hani hani ibitiqaykan gacanka waalid ana ku haweyne hoyani hurdaha bilmansexeedo aduunbay aduunbay horjooge haradii baan ku qabaa anigu hamuun baan ku haya adiga awaystay hareerahaago hareerahaago kuhugoobi maaye hahantaqminabidka hana iilan weliga wadnaha dhigahabaayo halbuula waraabiyaba adiga haleeyo halisbu adigelise hadimaan ku helaya hadimaan ku helaya hani
waayahay Een, hees iyada fasilisoo jacayl inay tahay way muuqataa Een, mar haddii taariikh laga hadlayo iyo fanna cabdinaasarow een, waxaa la yidhahdaa dadkiinan fanku had iyo jeer waa kana sii badan danta kaleo waxaa sheegan kartaan wixii aad dareemaysaan ama markaa muusi ku sheega ama erey ku sheega ama laxan ku sheega Een, su-aasha sidaasaan ku weydiinayaa jacayl mas aragteen
ها طبعا مصر انا شحايله اه شحايل كاسوان waayahay dareenkaagaas intaad cabirtay ma tidhi alla ilaahay maanta oo heestan hani ka mid tahay Een, waad odhan kartaa dhe waxaad dareemayso waxaan ka sheegi karaa xadigeenu galeeye arrinkeenu ahaa ma ilaawi karo waan ilaalinayaa sida ayradagin malaga dilan sida ayradagin malaga dilan kuwiridhowbayo odhowlaya ku elidhowbayo ku ololaya indhahan ku arkayo wanaloslay wanaag indhahan ku arkayo wanaloslay wanaag afka kumuhaanayo urkuu ku tabaa afka kumuhaanayo urkuu ku tabaa waan ku aaminayaa waan ku aaminayaa ooridaydii aan ku aaminayaa ooridaydii
arinkeenu galna axdigeenu xidhna waaye heestaasi iyada erayada turjumaysa laakiin yaa lahaa erayada yalxan aniga lahaa aniga amraha laga hamyaa in yar ma tilmaami kartaa qisadii ku saabsanayd kulle waa jacayl un yaa jacayl horu ahaa waayahay waxaan ogahay hees kaloo yana jirto wacan la yidhaahdo iyadana ma maqshin karna dadka waxaa la inan baale midhaheeda la yidhahdo axmed maxamed cabdi baaruud laxanka laftigiisa anigu malihi laakiin waan waan dhisnay inaan dhintay baa lahaa oo loodhan jiray maxamuud shal daqiiqo allah yarxam arraxiimiin laakiin inanka midhaheed ku nool yurub ku nool yahay inanka midhaha lihi aan ku maqashin iyadana waay dadkaanu maqashino
sida waqalka daa ama wabibiyale wacantinaan indhaha kula wehan jiray sida waqalka daa ama wabibiyale wacantinaan indhaha kula wehan jiray ee waalidiyo diiwaanisiyo uga go-ay walaal walidiyo cidiiwaanisiyo ugago'ay walaal wayadan mara warnaumahaye wayadan mara warnaumahaye warsantaan jeclaa cadkii haddii sidan ugu warwaray la wadi lahay waranigu socodayga weaynley wax jira wakhtigu labada isku wacani ma wanaajindhe wayno wallo anigayo wacan ويلالسيوغل الراحة بدن قرنوغ وامغاب ويلالسيوغل الراحة بدن قرنوغ وامغاب
allah ciiseg waayahay markii dalka lagu soo noqday kun sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii wixii ka dambeysay somalilan la yimid kaalin baad falka kaga- fanka ka gashay kaalintii fanka aad wakhtigaasi ka gashay iyo halkii aad ka bilowday horta kaalimo xoog labaan ka galay anu waxaan jeclahay haddii goraale aan fankayga aanan isku koobinay aan dadka gaadhsiiyo weliba waxbarasho wax dad badan baan waxbaray dad aada badan baan waxbarnay oo musica tuma imika oo dad caana baa jira xitaa ma garanaysaa insha allah imkana waxaan rajeynaynaa in labadan bilood ee soo socda ama saddexan bilood soo socda gudahoodii aan wax weyn fankii ka bedelno oo koox baan abuureynaa insha allah loogu magac daray allah yarxame cabdilaahi qarshe oo la yihahdo qar- qarshe orchestra baa la yihahdaa oo ka kooban ilaa soddon iyo qof dhowr iyo toban nin oo musiishan ah adigu saddexan bilood gudahood insha allah waxaan ku rajawi lahay inaan inaan haa aad bay u mahadsan yihiin cabdinaasir macalin caydiid iyo wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye oo waraysigaasi isagu la yeeshay guud ahaana barnaamijkeennii caweyska washington iyo waraysigaasiba waxaanu kusoo gabagabaynaynaa heesta rooda oo uu erayadeeda hal abuuray cabdinaasir macalin caydiid balse uu ku luuqaynayo fanaanka io jaamac intaynu toddobaadka dambe kulmi doonnana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaag heestaasi macaan waxay gabagabow ahayd barnaamijkii caweyska washington saare cilla nuur ayaa nala socodsiinaysay